oo warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho qaraxa oo ka dhasha gaari hariyar ah kaas oo laga soo buuxay walxaha qarxa ayaa qarxay xilli uu marayay deegaanka midha indhayare oo dhaca duleedka deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka shabeellaha hoose ugu yaraan laba qof ayaa ku geeriyootay oo midi yahay darawalkii waday gaarigaasi halka midka kalena uu ahaa qof shacab ah oo kaag dhowaa halka uu qaraxu ka dhacay waxaana sidoo kale qaraxaasi ku dhaawacmay qof kale oo shacab ahaa sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka waxaana ay sheegeen in gaariga qarxay ay saarnaayeen walxaha qarxa lama oga halka uu ku jeeday qaraxaasi iyo cidda ka dambaysa mana jiro weli wax warah uu ka soo baxay maamulka deegaanka ceelasha biyaha ku aadan qaraxaasi balse waxaa lagu soo warramayaa in ay goobta gaareen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo baaritaano ka sameeyey halkaasi inkastoo aysan faahfaahin ka bixin howlgalkaasi iyo qaraxii ka horreeyay ka dhacay deegaanka midho indhayare ee duleedka ceelasha biyaha